aniga hadda waxaan maqlaynaa oo aada iyo aad jubbaland ay uga xun tahay ay aada uga xun tahay waxa weeye waxaa la leeyahay seeraan iyo xidigii nairobi baa khasabtay oo qodobay la soo saarteen maaragtay axmed madoobe cambuurahaasaa laga shiray ool isbedeldoonka todobaatan iyo shantii xildhibaan oo informalka isbedeldoonka ahaa iyo ururadii haweenka dhalinyarada iyo odayaasha oo heerka jubbaland ah baa meesha ku jiray aniga afhayeenka ku hadli lahaa hadda saxaafadda unbay yidhaahdeen inaan saxaafadda ka hadlo marka aada baanu uga xunnahay annaguna waxaan doonaynaa arrintaan ismala soo dhaweyn doono iyaguna siday meesha uga soo bixi laha inaan ka soo bixen laakiin arrintaas arrin jubbaland u taalla maaha jubbaland waxay rabtaa in magaal madaxdii loo qabto dawladdaasaa gaabis ku noqotay dadku haddii uu burburo uusan maamul ahayn oo dhulkeediina la haysto wuxuu gacan ka dhigtaa oo marjac ugu noqdaa dawladeeda dhexe dawladii dhexe ayaa gacan lagala yahay